الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أن في الإسلام خلقا عظيما من أخلاق الإسلام العظيمة أمر به رب العالمين وسنه سيد المرسلين فيه حفظ للأرواح وصيانة للدماء وحماية لحقوق الأفراد والجماعات وقدع لدابر الفتنة والصراعات به يعرف الحق من الباطل فيما يروج من أخبار وإشاعات فخطبتنا اليوم عن خلق التثبت والتبين بارك الله فيكم ما تبل وحين كهدي دونا وحكستور دعا iyo wax kastoo laguu sheego inaad hubsato atathabbut watabayun tabayunkuna waxa weeye shayga marka laguu sheego ha ku degdegin dabadeedna waa inaad axadho oo aad baadho waxaan laguu sheegayaa amba waxaan soconayaa wax dhaba inay yihiin iyo inaanay dhab ahayn iyo sida ay wax u jiraan asalka atabayun waxaa la yidhaahdaa arrimuhu markay murgaan waxaan jira inaad wax ka ogaato ayaa la yidhaahdaa tabayana fi lmri wara'yi tahabutkana waxaa la yidhaahdaa waa inaad shayga baadho weeye ataxari wata'akud min sixati alkhabar bal waxaan ku soo gaadhayaa inuu run yahay intaanad aqbalin adigu aanad ku camalfalin amba aanad faafin oo aanad baahininba allah iyo rasuulkiisuba wayna fareen subxaanahu wa tacaala markaa qofku haddii uu kaadsiiyo waayo amba wax hubsan waayo waxaad ogaanaysaa qofkani caqligiisu inaanu wanaagsanaynuu liito laakiin qofku haddii uu wax hubsado wax eego waxaad garanaysaa caqligiisa inuu yahay qof caqligiisu miisaanu leeyahay degdegu doqonnimo ayuu dhalaa iyo fuday ma anas ibni maalik radia allaahu canhu waxa uu wariyey nebigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ata'anii min allah ata'anii min allah ukaadsiiyuhu alle xaggiisuu ka yimi waalcajalatu min ashaytaan degdeguna wuxuu ka yimaadaa shaydaanka xaggiisa xadiidka waxaa soo saaray bayhaqi waana xadiid xasan ah marka adiga wax laguu sheego waxaa waa inaad eegto oo aada hubsato oo aada iska hubiso ata'ani min allah arrimaha inaad eegto waxaan ilaahay inuu jecel yahay ku faray iyo waxaan inaanay khalad ahayn waa inaad kala saari karto waalcajalatu min ashaytaan waa baadida iyo lumin iyo waswaasi wax ka mida ayuu kugu tuuraya oo uu kugu ridaya marka qofka muslimkii waa kii wax hubsado weeye mar kale rabbi wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binabayin fatabayanu dadka iimaanka lahoo alla rumaysanow qof aan wanaagsanayn oo faasiqi hadduu war idiin keeno warkaa iska hubsada taydaan ku dhaqmin faafin qaadin iska hubsada ila haddaa hubsanwa an tusiibuu qowman bijahaala si aydaan u dilin dad waxa ay ku dilaysaanba aydaan garanaynin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin dabadeeta hadhowta aad ka murugootaan wixii aad la timaadeen amba aad samayseenba markaa qofka muslimka had iyo jeeraale waxa lagu soo gaadhsiinayo amba waxa la sheegayo idaaca laga sheegayo idaacado amba tiifiyo amba websaydo amba baraha bulshada waxaana yidhaahdaan oo dhan waxaynu uga baahannahay inaynu iska hubinno waxaasaa la yidhi adri yaa kugu yidhi waxaasaa dhacay yaa kuu sheegay waxaase ma dhace tusaalayn soo qaadanaynaa nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo nebiyullaahi muusa labadaa nebi bal warku markuu soo gaadhay laba dhacdoo cajiiboo soo gaadhay siday u hubiyeen yaanay markiiba iskaga qaadanba muslim fii saxiixii wuxuu ku warinayaa sulaymaan ibni burayda ayaa warinayaa waxaana ka warinayaa aabbihi ninkii la odhan jiray maacis ibnu maalik waa saxaabi buu ahaa saxaabi la odhan jiray maacis ibnu maalik radia allaahu canhu ayaa wuxuu u yimi nebiga yaa rasuula allah ahirnii wuxuu ihi rasuulka ilaahayow xad iga jar waan dembaabay macnaa waan sinaystay waxaan doonayaa inaad xadkii iga jarto ahirnii idahir hadalka wuu u duuduubay marka hore rasuulka marka rasuulku wuxuu ku yidhi wayxak markuu daraysee irjic faاstakfir illaaha watub ilay orodoo dib isugu noqo oo alla dembi dhaaf weydiiso oo alla u noqo qaala farajaca hayra baciid wuu isa soo rogay haddana faqaala yaa rasuula اllaahi dahirnii rasuulka ilaahay oo dembigana iga maydh bimacnaa halayxad faqaala nebi sal l slama mila dalik sidii horeu rasuulku uhi war odoo ilaahay u toobadkeenoo noqo wuu ku celceliyey wuu ku celceliyey xataa idaa kaanat araabica markii afraad amba mar afraadkii ayaa wuxuu ihi aqim fafiima udahiruk fafiima udahiruk maxaan kaa dahiraa waxaa lagaa nadiifinayaa lagaa maydhayaa muxuu yahay qaala min azina waan sinaystay buui waan sinaystay markaa rasuulku wuxuu yah abihi junuun war ninkani miyuu waalan yahay xadkaa sinada ayaa rasuulku og yahay inay quri ku baxayso waa hubinaya war ninkani miyuu waalan yahay abihi junuun faukbira annahu laysa bimajnuunin daata rasuulka waxaa loo sheegay ninkani inaanu waallayn faqaala ashariba khamra haddaama khamri buu cabbay yuu sikhraansan yahay faqaama rajulu fastankahahu fastankahahu falam yajid minhu riixa khamri nin baa kacay saxaabadii ka mida wuu ursaday wax khamri oo ka soo urayaa ma jiro way hubinayaane bareen ninku miyuu waalayeen bay rasuulka ilaahay ma waala miyuu sikhraansan yahay may odhan khamriga ma cabbo ee way kaceen way ursadeen bal in khamri ka urayo ninkii wuxuu yidhi waxba ka uri maaya haddana rasuulku wuxuu ku celiyay azanayt miyaad sinaysatay faqaala nacam faamara bihi faruji dabeeto haa buu yidhi de haddaa dila rajmiy hala rajmiy bimacnaa waxaanu ola jeednaa bal ninkani eeg isagaa qaraar taagan waa shaksiga laftigiisii markaasaa rasuulku iska hubinaya ninkan inuu xanuunsanayo inuu isagu maandooriye isticmaalay axaadiis kale waxay tilmaamaya war ma laga yaabaa inaad dhunkatay ma laga yaabaa inaad taabatay sinaduba noocaad moodaysa inaanad ahayn macnaa rasuulku wuxuu samaynayaa hubin buu samaynaya hubin ayuu samaynaya markaa kadib baa la rajmiyey ma ogta markaa qofka muslimkii markay wax dhacaan waxaynu u baahannahay wax badan inaynu iska hubinno adduunyadana aynu ku nool lahayna waayadan dambena imtixaanku wuu iskaba badan yahayba ayaamaha waxaynu arkaynaa soomaaliya iyo oromaa isdilaysa innagu intaynu aragnay dee oromada badankoodu waa dad muslimiina soomaaliduna waa dad muslimiina haddii ay qaldameen waa sida layna leeyahay allah baa oge qalad kastoo dhacay oo qofku sameeye waxaa ka xun qof muslima oo miskiina oo ku dhex joogay way dawarsadaan taagtooda waad garanaysaa way dawarsanayaan dhulkay xaadhaan guryahay ilaaliyaan beerahay qodaan war miskiin dhulka xaadhaya oo muslima oo qariib ah macnaa sharafta iyo raganimada iyo geesinimada aad dilkiisa ka helaysaa muxuu yahay ma kii wax dilayba kii wax dilay maaha dad muslimiina haddii dulmi lagu dilay oo dad iyaga la haybi amba la qowmiyadii ay dileen kani muxuu dilay qofku wax lagula xisaabsamaa wuxuu isagu sameeyey marka baaraka allaahu fiikum waa inaynu wax badan hubsanna keliya si aan loo dhibaatayn waa in iska taga la yidhaahdo iska tago oo iska noqdo halkaa ka timaadee ku noqdo weli waa inaanba bixiyo si aan dhegagaaluhu u didin waayo taaguma hayno qof muslima oo xaqdarro dhiiggiisa lagu daadiyo oo marti ah wabni sabiil wabni sabiil maxaad ku halkan tubane dee warsanjee maxaad ka dilaysa maxaad helaysaa nasal allah alcaafiya marka wax badan waa inaynu iska hubsanno wey wax badan waa in la iska hubsado oo aan la degdegin waa laygu khaldamay qaladka qalad laguma saxo qiso kaleynu soo qaadanaynaa nebiyullaahi sulaymaan ayaa ciidamo fara badan buu lahaan jiray ciidamadiisa waxaa ka mid ahaa jinka dabeelaha haadda dadka nooc kastaa ka mid bay ahaayeen iyagaasi adduunyadaa mari jiray oo ila waa dawlad dhan buu wataaye iyagaa u keenaya wax alla wixii warar jiray ciidamadiisaasna wuu rigaynayaayoo waa madax ka taabasho mid iska tegi karayaa ma jiro askari walba waa la ogyahay halkuu ku maqanya watafaqada dayra faqaala maa lii laa ara alhudhuda am kaana min alghaa'ibiin maalintii dambaa wuxuu kormeer ku sameeyey wax alla wixii duuli jiray ee baalka lahaa baallay haadkii amba baallaydii buu ku sameeyey kormeer tafaqudku waa nooca uu kormeeray oo adinka maqlan nimankan madaxda waa kormeer bay sameeyey markaasuu yidhi maxaa dhacay ma arkayo hudhudkii iyo xaguu qabtay hadda waa mid quroo hudhuda maaha hudhudyadii kale wax la hudhudyadii kaleo dhan waa u jooga taloo bise wuu habsaamay inuu gooyey askarigu hadduu baxsado waa in la ciqaaba c b d ma garanaysa waa in la ciqaabaa weeye askarigu hadduu amar la'aan ku baxo waa askari amar la'aan ku tegey bua laucadibannahu cadaaban shadiida aw laadbaxannahu aw layaatiyannii bisuldaanin mubiin saddex unbay midkood noqon doontaan waan ciqaabi doonaa culimada qaar baa waxay ku fasireen baalashaan ka rafi doonaayo markaas mar haddii shimbirta baalasha laga rifo halkaa la dhigo dee duuli mayso carayaddana way sheegeen in loo dhigo wallahu calam amaba waan gowriciba amaba wuxuu ii keeni doonaa wax la hubo xujo cad daliil cad xog rasmiyuu ii keeni doonaa muddo markii la joogay famakasa hayra baciidin faqaala axadtu bimaa lam tuxid bihi warba ma haysid buuri sulaymaanow waxaan soo ogaaday waxaanad adigu ogeynba anaaba kaa warro waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin nimankii saba dhulkii lo odhan jiray waa dhulka yaman waxaan ka sidaa war weyn oo la hubo ayaan ka sidaa war baan ka sidaa muu odhanaya ogo hadda waa hudhud waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiinin binaba'in yaqiin war dhab ah waa war xaqiiqa ah baan ka sidaa wey innaga waxaasaa la yidhi waxaasaa la yidhi xataa huduudku wuxuu garanayaa warka haddaan la hubin inaan la qaadan haye innii wajadtu imra'atan tamlikuhu niman kabana haweeney baa xukunta buuli wax walbana way haysataa wa uutiyat min kulli shay walahaa carshun cadiim boqolkeedii buu galay qolkeedana waxa u yaalla buu i sariir aad u weyn kursi weyn oo cajiibay leedahay wajadtuhaa wa qowmahaa yasjuduuna lishamsi min duunillah cibaadadoodiina uu ka soo warramo wuxuu yidhi iyada iyo qoomkeeduba qoraxday caabudaano alla ma caabudayaanba wasayana lahum shaydaanu acmaalahum waa hudhudkii weliba shaydaan baa lumiyey buui oo camalkoodaa fooshaxud u qurxiyey fasadahum can sabiili fahum laa yahtaduun adugu arrintiisii la wadaba muwo sulaymaan markay soo gaadhay jinkii iyo dabaylihii ismuu raacine wuxuu ku buufin lahaa daqiiqada wax ka yare nebiyullaahi sulaymaan muxuu yidhi markaa qaala sananduru asadaqta am kunta min alkaadibiin sanandur waanu eegi doonaa inaad run sheegaysa iyo iyo inaad beenaalayaasha ka mid tahay waanu hubinaynaa meesha dawladdan baa lagu soo sheegay taa agteeduna waxaad garanaysaa qof dumaraaba xukunta ninka loo sheegayaa waa nebiyullaahi sulaymaan jin iyo insi iyo dabaylo iyo haad oo dhanna wuu wataa arlada ilaahay buu ku marayaa muddo yar markaasu haddana wuxuu yidhi sananduru asadaqta am kunta min alkaadibiin waanu eegi doonnaa inaad run sheegayso iyo inaad beenaalayaasha mid ka mida aad tahay wuu hubinaya shicaab innagu laakiin markaynu wax yar maqallo ma maqasheen hee waxaa la yidhi waxa intaasaa la yidhi kaasaa la yidhi kaasaa la yidhi kaasaa la yidhi kaasaa la yidhi kaasaa la yidhi laakiin waxa la sheego waxaan ugu jeclaa qaadkii baa la sugeeyey soo maha kukaajaan inu aqaanaa buu carwaa ninka mandham dambe cuna ile dawladdii deegaanka soomaalida sheegtayba wasiir dhan baa hadlaya saaka wasiirka isboortiga iyo ahaa maaragtay ciyaaraha fanish xataa dad baa jijiga la keenay buu leeyahy horaa bee toos baa beerka loo tufaya beerka waraan maqla kaasaan ugu jeclaa saaka saaka saaka saaka khatar baa jirta dayib dayib waana iska diisow waana dhaminayaa maaha bal inaan dhinto sharcigu kuma ogola mar haddii shayga la yidhaahdo wuu sumaysan yahay cunitaankiisu xaaraan wey waayo qofka muslimka inuu naftiisa dilo maaha inuu naftiisa dilo maaha naftiisa inuu dilo maaha dayib waanu eegi doonnaa buud marka arrimaha had iyo jeeraane waxaa la doonayaa in layska hubiyo imaam axmed wuxuu soo saaraya can abi dabyaan cumar ibnu khadaab baa waxaa loo keenay haweeney sinaysatay dabeeta wuxuu amray in la dilo ayadoo halkii lagu dili lahaa lagu sii wado ayaa cali bna abi aalib baa ka hor yimi radia allaahu canhu markaasaa wuxuu yidhi maa haadihi war maxay ahayd tani tan xaggee lagu wadaa qaaluu zanat way sinaysatay bay yidhaahdeen fa amara cumaru birajmiha war sii daayeen fantasacahaa caliyun min aydiihim ka qaada faraha ka dhuftay sii daayeen wuu soo kaxeeyey wuu iska sii daayey cumar buu ku soo noqday iyagana cumar boo yimaadeen wuxuu hi war maxaa idin helay arrintii oo yaro degdeg u arkay baseyda cali baa nooga naga qaaday markaa cumar muxuu yidhi cali muxuu amarkayga u fuli waayey waxba muu odhan wuxuu yidhi maa facala haada caliyun ilaa lishayin qad calimahu arrintaa wuxuu cali u sameeyey wuxuu og yahay u eeg muu xanaaqinoo nin khaliif amiir amarkiisii la fuli waaye iska muu soo qaadine iyagiina muu canaananine wuxuu ku yidhi arrintaa cali wuxuu u sameeyey wuxuu ogyahay uun wuxuun baa jira cali buu markaa u yimi cali baa u yimi markaasuu yidhi cali oo maxaa dhacay maa laka radadta haaulaa maxaad uga qaadaad u soo celisay markaasaa cali wuxuu idhi amaa samicta nabiya sal l slama yaquulu rufica alqalamu can alaain miyaanad maqal cumarow in rasuulku yidhi saddex qof waxba lagama qoro dadka sinaystay ee aan la xadin ma taqaanaan horta ila azaniyatu wazani haddaad akhrido fajlidu kulla waaxida oo qof kastoo sinaysa aad tidhaahdo qoortaan dhabarkaan ka jibinaya amba waan karbaashaya war dadka waxaa jira qaar hadday sinaystaan aan la dilin oo aan la xadinba waa kii waallaa waa inata la kufsaday ee la khasbay waa mid imikaba soo islaamay oo waxaba xalaalu haystay dadyo fara badan markaa cumar wuxuu ku yidhi cali miyaan rasuulku odhan saddex haba lagama qoro rufica alqalamu can alaa can innaa'imi xataa yastayqida qofka waalani qofka hurdaa ilaa uu soo baraarugo warwaadka qaarkood baa sheegayayba inay qofkani tiri waan hurdo weynaayo anugu aqalkayagii iska joogo unbuu wax balaayay intuu ii soo galay baa wax dhimbil aad mooddo igu saydhay asaarta qaar baa saale وعن الصغير حتى يكبر إلى كبير لو كويناده وعن المبتلى قف قوالني حتى يعقل إلى كم يرسل قال بلى ما يوان مغلي بن عمر قال علي فإن هذه مبتلات بني فلان ويقاني به هوين دي غير هبل إيه مسكح ذا وحقا للنايين وي هوين دي غير هبل أي مسكح ذا وحقا للنايين وي فلعله أتاها مبتلات بنيه فلعلها أتاها وهو بها فقال عمر لا أدري قال وأنا لا أدري فلم يرجمها سكت يعني ما أقول يعني ما أقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ayaa nin baa arrin u sheegay waa khaliifkii muslimiinta wadakara wadukira lahu can rajuli shay nin baana u warramaya cumar wuxuu ku yidhi in shi'ta nadarnaa fii amrik haddaad doonayso arrintaada waanu eegi doonaa warkanaad loo keentay fain kunta kaadiban fa anta min ahli hadihi alaaya haddii aad beenaale noqoto dadka warkan sheegayaa aayaddani dadkay tilmaamaysa aad noqonno faasiq baad noqon in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanu haddii aad run sheegayso ninkaa waxaad nooga sheegtayna fa anta min ahli haadihi alaaya aayaddani dadkay tilmaamaysaad ka mid noqon doontaayoo hammaasin mashaa'in binamiim warku runba ha noqdee laakiin dadkii baad isku dilaysaa oo aad warkii u kala qaadaysaa wain shita cafawna canka haddaad doonaysana waanu iska kaa saamixi doonaa ninkii wuu iskartay wuxuu yidhi alcafwa yaa amiira almu'miniin laa acuudu ilayhi abadan warkaa dib dambe ugu noqon maaye idhaaf marka baaraka allaahu fiikum waa inaynu wax badan badan badan iska hubsanno oo warka dhex dadka dhexdiisa laga sheegaya ha noqdo amba qof ha lagaaga sheego amba xisbi ha lagaaga sheego amba dawlad ha lagaaga sheego amba qabiil ha lagaaga sheego amba ehelkaaga ha lagaaga sheego waxaynu u baahannahay hubsasho hubsashaynu u baahannahay aquulu hada alqawla waastaqfir allah lii walakum inahu huwa algafuur الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما طيب وحواجب وهبون إن ورك السوق سوق أعرى الله بيما ورك اللفتقي سهدوه ريحي xataa warku hadduu run yahay waxaa la eegaa warkan maxaa ka dhalan kara maxaa ka dhalan kara masaalixdiisa iyo mafaasidiisaa la eegaa haddii warkani runba ha noqda ee dhibaato ay ka dhalanayso lama sii daayo dib baa la ysaga hayaayo dib baa la ysaga dhigaa dib ayaa la yskaga dhigaa diin ahaan amba ka muslimiin ahaan ma bannaana naf in xadgudub lagu sameeyo xataa hadduu qofkaasi aanu muslim ahayn in islaamku inuu dulmiyo wax ku bannaan maaha walow kaanat likayri muslim maxaad se u malaynaysaa qofkii oo aada hubto qof muslima inuu yahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili اllahi fatabayan allah wuxuu la hadlayaa dad jihaad tegey oo duulay ayaa wuxuu leeyahay markaad tagtaan eedarrada ilaahay maraysaan hubsasho sameey walaa taquuluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta muumina qof idin salaamay ha ku odhanina iimaan ma lihidaanba mu'min ma tihi tabtaquuna carada alxayaati addunya idinku adduunyada dhaldhalaarkeeda doonay facinda allahi maqaanimu kaiira alla agtiisa waxa yaallaa ka badan qofkani waxaan hayo ayaa ku damaaciyaysa كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا marka waa in hubsasho la sameeyo ibnu cabaas aayaddan markuu ka soo hadlayey ka hadlayay sabab nusuulkeeda wuxuu yidhi nin reer bani sulaym bani sumayl qabiil la yidhaahdo ka tirsanaa ayaa koox asxaabtii nebiga ah soo maray markaasuu salaamay markaasaa waxay yidhaahdeen maa sallama calaykum ilaa liyatacawada minkum ninkana wuxuu inoo salaamayaa inuu salaanta ku gabbado oo uu inagaga badbaado way kaceen way dileen ninkii xoogaa neefaf adhigana u wato neefafkii adhiga ahaana way ka qaaday ilan allah baa la socdaya markaasuu ilaahay aayaddan soo dejiyey ma ogta aayaddan ayuu soo dejiyey wasida nusuul saxiixa wey idan markaa wax walba waa inaynu iska hubinno wey fi saxiixayn saxaabigii usaama ibnu zayd ibn xaarisa radia allaahu canhu ayaa nebigaa diray wuxuu u diray meel la odhan jiray xaruqa nimanka juhayla la yidhaahdo ka mid ahaa waanu waa berisnay buu nimankii baanu iskallay fasabaxna alqawma fahazamnaahum waanu jebinay walaxiqtu ana warajulu min alansaari rajula minhum nin baanu wada eryanay buu yidhi aniga iyo nin ansaari dabadeeto ninkii baanu qabannay markaanu kula soo dhowaanay falamaa qashiinaahu qaala laa ilaaha ila allah mar alle markaanu sunni birta saara ayuu ashahatay laa ilaaha ila allah qaala fakaffa canhu lansaari ansaarigii markaa wuu iska daayay ninkii reer madiina faruhuu ka qaatayoo wax dila uma geysan fadacantuhu birumxii xataa qataltuhu xagga kaleaan uga saaray buui warankaygi ilaa kow aan kaga siiyey markaanu soo noqonnay falamaa qadimnaa balaqa dalika nabiya sala allahu calayh wasalam markaanu soo noqonnay baa warkii baa nebiga gaadhay faqaala lii yaa usaama aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha ila allah usaamow ma waxaad dishay intuu ashahaatay dabadeed war ma isagoo laa ilaaha ila allah le baad dishay qaala qultu yaa rasuula allah innamaa kaana mutacawidan may rasuulka ilah uu ku gabanayay dhabkamay ahayne ogaan been buu waa shahaadanayay nebiguna wuxuu idhaahdaa uun aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha ila allah famaa saala yukariruhaa calaya xataa tamanaytu annii lam akun aslamtu qabla dalika alyowm rasuulkuna ereygu buu ku celceliyaa ilaa aniguna damiir ahaan iyo naf ahaanbaa aan gaadhay iyo qalbi ahaan inaanan horeba islaamu noqoninba imikuunaan islaami lahaan waa nin ragga istilayey dagaal baa socday way dagaalamayeen laysuma hambaynayn waa shahaata u ninkani faraa inuu ka qaadaya ya marka adaguna faraa ka qaad miskiinka dawrsanaya suuqaa jooga ceeb wey ceeb wey dhaqanna maaha ummadda dhaqan umay lahayn ceeb wey waa ceeb soomaalidu wax berimageyda lahaa ayay ahayd soomaalidu ceeb bay ahaan jirtay ninka kula yaalla iyo kan dhaawaca ah iyo ka wadaadka ah iyo kan miskiinka ah iyo kan socotada ah iyo cidina may taaban jirin cidina may taaban jirin oramaana laysay annana waanu laynayna qiil noqon mayso qiil noqon mayso marka baaraka allahu fiikum waa inu la nimaadno maaragtay dadaal iyo is-ilaalin inagu waxaa iska dhaqaanay qofku qofku markuu dilayo dagaal hadduu ku qabto iyagoo ashahaado ilaahooda iyo arki jiray ma og tahay ashahaado kiiskii isku buuxinaya macnaa ku sii dayn maahi weeye ashahaado marka waxaanu leenahay wax badan iska hubsada waa in la hubsado baaraka allahu fi waxan waa fitan oo wax dhacaya oo waxuun maaragtay xunba aynaan garan karin nasal allah alcaafiyata wassalaama ilaahayna fitanta aynu ka magan galno ilaahayna ma fitneeyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa inaanu gacmaheenna dhiig islaameed gelin ilaahay waxaynu gacmaheenna dhiig islaameed inaanu alla gelin allahuma asqinaa qaysan muqiisan hanii'an marii'an caaman saxan dabaqan caajilan kayra raa'id naafican kayra daar allahuma ina bilcibaadi walbilaadi min aljahdi wadanki maa laa nashku ila ilayk allahuma anta alghaniyu wanaxnu alfuqaraa ansil calayna alkaysa waalraxma اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث والرحمة اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث والرحمة halkaa warqad baa taalla inan baa leh waalidkeed baa xanuunsanayaa waalidkeed iyo waalidiinta kale ubadka kale iyo dadka kale inta joogta iyo inta inaga maqan bay allah caafimaad ha siiyo ilaahay caafimaad ha siiyo intii dhibaataysanba dhibaatada allah ka saaro inta deynta cuslaysana ilaahay subxaanahu watacaala wax badan ay deynta iskaga bixiyaan allah ha siiyo caafimaad allah ha siiyo ilaahay subxaanahu watacaala inagana ha inoo dembi dhaafo intii dhimatana ilaahay dembi dhaaf iyo naxariis allah ha wada siiyo inta xaqeedu maqan yahayna xaqeeda allah ha u soo celiyo inta xaqa ilaahay isagaan waxba dulmiyin dulmigana xarimaye inaynu wax dulminana allah ha inaga ilaaliyo صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين